qaarkood xog ma hayaane wanaag bay ula jeedaan inay is idhaahdaan bal ilaaliya badda soomaaliya inaan lagu xadgudbin qaarna ay ujeedooyin ka leeyihiin oaan aaminsanahay inay yihiin dadkii soomaaliya badaheeda uga kalluumaysan jiray sida sharci darrada ah oo ka soo horjeeda in si sharci ah looga kalluumaysto si markaa iyaga ama loo soo qabto ama ay meesha uga baxaan shatiyada aan bixinay waa tuunada shatiyadeeda danida dib ugu soo noqdo tuunadu waa nooc ka mid a noocyada kalluunka oo badaha soomaaliya uu ilaahay ku manaystay laakiin wax yar waxay kaga duwan tahay waa la wada leeyahay tuunada wadamo badan bay tuunadu ka dhexaysaa oo way safartaa safar bay gashaa wadamadaas tuunadu ay ka dhexayso oo inaga aan dariska la nahay ama tuunadeenu ay nagala dhexayso waxaa la yidhaahdaa waxay ku bahoobeen urur la yidhaahdo i o t c indian ocean tuna commission i o t c gu iyagaa horta maamulka tuunada iska leh waddan kasta oo ka mid ah wadamada tuunada wadaaga wuxuu leeyahay qeyb gaar ah oo uu sanadkiiba isagu la bixi karo waqtigiisa anigu maadaama muddo badan aan ka maqnayn saaxada waxaan isku dayeynay oo ilaa yiminka aan wadnaa in aan qeyb nala ku xidhin laakiin aan aan aan la qaadan karno intaan rabno weli nalooma ogolaan arrintaas ayaa waxay sababtay marka inaan si aan uga faa'iidaysano kalluunkaas baddeenna muddo jooga oo haddii aanaan anagu ka faa'iidaysanoo aanaan cid ka gadin intuuna dhaafo meel kale lagu gadayo sidee waxaa imaaneysaa iyadana laga yaaba inay dad isweydiiyaan wax kasta miyay iska qaadanayaan taasna adoona weydiin baan rabaa inaan kasi jawaabo waxaan ararkaya meelo lagu soo qorqoray waxyaabahaas waxay doonaan iskama qaadanayaan horta maraakiibtan aanu anagu hadda laysanka siinayo tuunada qabsanaysaa waxay gaar ku yihiin inay tuuno qabtaan maraakiibtan tuuno inay qabtaan ma qabsan karaan kalluun kale oo kalluumada badda ku jira tuunada iyo wixii la mid ah bay iyagu qabsan karaan sidaasayna u dhisayn garaysan yihiin inaga keliyana hadeer kambanigan aan aan aan anagu la macaamilay oo aan shatiyada siinay inaga keliya shati inagama haystee wadamada kale ee indian ocean tuuna commission ku jira kuwo kamida buu ka haystaa shati ka haystaa marka uu ina dhaafo tuunada oo waqtigeeni la dhaafo wadanka kale ay u gudubtana shati bay ka haystaano way ka qabsadaan marka waxay qabsan karaan keliya tuunada maraakiibtoodana waxay u dhisaangaraysantaha inay tuunada qabsadaan dadka qeybbaa waxay walaac ka qabeen in inteyn leeg buu qaadan karaa markabku tan buu leeyahay tankaas uu leeyahay baa lagu cabiraa qiimaha uu wax ku qaadanayo marka hadduu tankiisaa buuxsadana waa qaadan karaa haddii uu waayo oo magaranaysa ay wax ka dhinaadaanna isagaa waayey adeer waa kuu sheegay inaanay dee maraakiibta xaalufisa ahayn maraakiibtanu maraakiibta badda xaalufisa oo trollerska loo yaqaano ama dhiib troller ha noqdo ama mid troller ha noqdo in sharciga aanu ku maamulo wasaaradda kalluumeysiga oo baarlamaanka federaalka ay baaskareeyeen waa ka mamnuuc in shati la siiyo aan anagu shati siino marka maraakiibta waxaalufisa anagu shati ma siin karo kumana jiraan kuwan maraakiibtana waa maraakiib loogu talagalay inay tuunada qabsadaan waana nooca loo yaqaano longlinarska marka mana xaalufiyaan hoosna ma aadaan waxa kaliya qabtaanna waa tuuna yaa ilaalinaya waxaan haysanaa xafiiska iyaga hadeer ka dhex dhisan tiam arrintaa ka shaqeeya oo la socda waktiga ay badda soomaaliya soo galaan dhaqdhaqaaqooda maraakiibta soo gashay inta ay yihiin arrimahaas oo dhan la socda si daily basis oo subax kasta baa naloo ka update gareeya annaga oo tiamkaas wasaaradda kalluumeysiga ka tirsan oo arrintaa ka shaqeeya ay nooga update gareeyaan